waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
maanta oo ay taariikhdu tahay em, saddex iyo tobankii bishii afraad ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka ee, waxaa magaaladan ankara ee, ku kulmay ee, labadii wafdi ee ay kala hogaaminayeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee, madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo iyo madaxweynaha soomaaliya ee, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku kulmay magaaladan ankara ee maanta Ee, kulankan sida laga warqabo waxaa martigeliyey oo abaabulkiisa ee, iyo martigelintiisaba leh ee, dowladda ee, dalkan ee, turkiga oo uu hogaaminayo ee, ra'iisul wasaaraha dalkani Ee, ujeeddada shirkuna waxay ahayd ee, in ee, mar labaad dib loo furo ee, wadahadalladii labada geesood ka hor u bilaabmay ee ka dhacay magaalada ee, dalka ingiriiska iyo dalka imaaraadka carabta labadaba Ee, waxaana ka soo baxay ee, heshiis toddoba qodoba oo aan jecelahay inaan halkan ka akhriyo Ee, qodobka ugu horeeya wuxuu leeyahay labada geesood waa somalilan oo geesa iyo soomaaliya oo geesta kale ah waxay ku heshiiyeen ee, in ay sii wadaan wadahadalladii laba geesoodka ahaa ee labada dal sanadkii hore u bilaabmay qodobka labaad waxay labada dal ay si buuxda u oggolaadeen em, heshiisyadii ka soo baxay labadii kulan ee sanadkii hore dhacay kii ka dhacay magaalada shefening house ee loo yaqaanay declarationkii shefeningen iyo kii ka dhacay em, eh, magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta iyo qodobadii ku xusnaa labada kulan iyo labada heshiisba qodobka saddexaad waxay labada geesood eh, qeexeen in wadahadaladani ay u dhexeeyaan laba daraf somalilan oo mas-uul ka ah eh, dhulka iyo dadka somalilan iyo dowladda eh, soomaaliya oo iyana soomaaliya wakiil ka ah iyo beesha caalamka oo iyana ka fidinaysa markaa gacan iyo taageeraba ka bixinaysa eh, wadahadalka eh, labada geesood qodobka afraad waxay labada em, daraf ay ku heshiiyeen em, in laga wada howlgalo sidii ay somalilan kaalmo caalamiya iyo taageeraba xagga horumarka ay beesha caalamka uga heli lahayd oo la kordhin lahaa taageerada iyo kaalmada ay somalilan adduunyada ka hesho qodobka shanaad waxay labada geesood ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya khaasatan xagga nabadgelyada oo la wadaago eh, xogta iyo wararkaba in la wadaago tababarada iyo in la wadaago scholarshipiska ama deeqaha xagga tacliinta dibadda ee ku wajahan dhinaca xagga amniga iyo shaqaalaha amniga ka shaqeeya qodobka lixaad waxay labada geesood ay soo jeediyeen in muddo sagaashan cishaha gudahood ay mar labaad ama m- markii saddexaad aan idhaahdee inay kulan yeeshaan waxaana isla qaatay in kulankaasi uu ka dhaco eh, dalka turkiga ee magaaladan ee magaalada istanbul Ee, wakhtiga em, weli laguma heshiin labada geesood baa si gaara uga heshiin doona qodobka ugu dambeeya oo qodobka toddobaad waxay labada geesood em, ku heshiiyeen in em, ay ka waantoobaan in la isticmaalo hadallo ama saxaafadda laysku mariyo ama si kaleba loo dhigo oo waxyeeli kara eh, is- nuxurka iyo dareenka iyo sbiritka wadahadalka ee u furmay labada dal eh, oo waxyeeli kara iyo wixii kale waxyeelayaba eh, wadahadalladaasi waxay doonaan noqdaane wax alla wixii wax u dhimaya wadahadallada iyo qodobada lagu heshiiyey iyo kuwii labadii shiree horeba lagu heshiiyey in labada geesood ay ka waantoobaan oo arrintaas ay xumeyn karto wadahadalka ayaa ugu dambeeya qodobka eh, lagu heshiiyey
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali